إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal ay saaka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray fariisamayaal ay askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ku leeyihiin gobolada galgaduud shabeellada hoose iyo baay tiro haween ah ayaa ka qalin jibiyey maadooyin ay muddo dhowr bilood ah ka baranayeen mu'asasada alxigma faraceeda deegaanka kunya barrow ee gobolka shabeellada hoose waaliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee gobolka labaatan haweena oo ducaad ah ayaa dowro diini ah loogu soo xiray degmada saakow ee walaayada jubbooyinka haweenay soomaali ah oo ku nool waddamada reer galbeedka oo laga qaatay carruurteeda ayaa loo soo bandhigay inay gaalowdo si loogu soo celiyo ubadkeeda dowladda maraykanka ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku amartay inuu taageero shaqooyinka oo wado ra-iisul wasaarihiisa دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa dagaal ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saaka kula wareegeen degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe warkaas iyo war kaloo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay weerar ku qaaday fariisimayaal ay askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ku leeyihiin gobolada galgaduud shabeellada hoose iyo baay waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay waxa ay dagaal culus ku qaadeen magaalada balcad oo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye kasoo duulay dalka burundi iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka dagaal culus oo muddo qaatay kadib waxaa mujaahidiinta u suura gashay inay la wareegaan gacan ku haynta degmada balcad markii hore mujaahidiintu waxa ay cagta mariyeen kontarool laga soo galo degmada balcad ugu dambeenna waxa ay galeen gudaha magaalada iyagoona sidoo kale dagaal culus ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa burundi waxaa la arkayay ciidamo ka tirsan kuwa burundi iyo dowladda federaalka oo usii cararaya dalcadda koonfureed ee degmada balcad halkaasoo lagaga aado dhanka magaalada muqdisho waxaa la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa burundi ay gurmud usoo sameeyeen balse iyagana dib ayay u gurteen wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo degmada balcad waxa ay sheegayaan in rasaas goosgoos ah laga maqlayey dhanka laga soo galo magaalada muqdisho waxaana halkaas ka muuqatay in ciidamadii ku sugnaa magaalada balcad ay dhanka magaalada uga baxeen mujaahidiinta al-shabaab waxaa u suura gashay inay gacanta ku dhigaan dhammaan xarumihii dowladeed ee ku yaala magaalada balcad xafiisyada ayaa lala wareegay wararkii ugu dambeeyey ee la helayo islamarkaana ku salaysan khasaaraha dagaalkaas ka dhashay waxa ay sheegayaan afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka in lagu dilay weerarka sidoo kalena saddex kale lagu dhaawacay agabyo kala duwan oo laga furtay maamulkii halkaas laga eriyey ayaa jira waxaa si hordhaca loo sheegay in mujaahidiintu ay la wareegeen gaari nuuca raaxada ah uu lahaa xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle waxaa intaa dheer oo gacanta mujaahidiinta al-shabaab galay agabyo badan oo kuwa xafiiska ah dagaalo culus ayaa xalay lagu qaaday saldhigyo kala duwanna way ciidamada la shaqeeyay shisheeyaha ku leeyihiin gobolada galgaduud baay iyo sidoo kale shabeellaha hoose galgaduud haddaan ku horumarno mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada jabuuti iyo kuwa maamulka galmudug ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb tafaasiil dheeraada lagama hayo dagaalka ka dhacay dhuusamareeb dhanka gobolka baay waxaa xalay dagaal culus lagu qaaday kontarool ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin halka loo yaqaano makunda oo ku taala duleedka magaalada baydhabo dagaalkaas waxaa ciidamada maamulka koonfur galbeed looga dhaawacay saddex askari dhanka shabeellaha hoose waxaa weerar lagu qaaday askarta dowladda federaalka fariisimo kala duwanna ay ku leeyihiin bundada degmada jannaale iyo sidoo kale deegaanka namber konton ugu dambeynna shabeellaha dhexe waxa ay mujaahidiinta xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahday tiro haween ah ayaa ka qalin jibiyey maadooyin ay muddo dhowr bilooda ka baranayeen mu'asasada alxigma faraceeda deegaanka kuuyanbarow ee gobolka shabeellada hoose cali aadan ayaa ka waramaya xaflad si hersare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday markaska alxigma oo ku yaala deegaanka kuuyanbarow ee shabeellada hoose xafladan ayaa loo qabtay gabdho ka qalinjibiyey markaska tirada gabdhaha qalinjibiyey ayaa waxay gaarayaan labaatan iyo shan waxayna ka qalinjibiyeen kombiyuutar harqaan khadka waxayna socotay muddo lix bilood ah xafladda waxaa ka hadlay culimo waxgarad iyo ardayda qalinjibinaysay markana waxaa mikrafoonka la dhex qaaday ardayda wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacay waa xamdi calidaar xamdi cali maxamed waye meeshaan waxaanu isugu nimid farsamada alkhiyaada la dhaamo harqaanka farsamada marka yaa loo qabanayo ma idinkaa ladin qabanayo ma dad kale loo qabanayo maxay ahayd farsamada marka annagaa naloo qabanayay annagoo gruub ka kooban ee labaatamiyo qof ku dhow ayaa marka waxaan isugu jirnay khiyaadada iyo qayb ah farta iyo qayb kombiyuutarka ka saabsan
waayahay marka imisa ayay socotay farsamadaas kooxda iyada haddaan ka hadlo annaga muddo lix bilood ayaa noo socotay farsamadan annagoona waxaan soo galnay meeshaan annagoo yacni dhinac wax loo dhaqaajiyo aanan garanaynin si wax loo talo iska dhaafa xataa arqaanka dhinac loo wareejiyo aanan garanayn bifadlilaahi tabaaraka watacaala maantayna dharkii noocii aan doonno aan toli karnaa noocii aan doonno ayaan mataqaanaa aan samaysan karnaa naftayada iyo naf kalaba waan waa ku anfaci karnaa alxamdulilah allah ku mahadsan subxaana watacaala uma markana waxaa idinku soo maqan codka maclimadda harqaanka iyo maamulka madarasada waxaan leeyahay inaad dharkaa ka leexataan ragga oo dharka hoose ee jiifka ah gabdhaha u daysaan si ay idinku waxyaabaha kala samaysta shaqadu way badan tahay laakiin gabdhaha dharka hoose oo dhan inaad gabdhaha u daysaan ayaan jecelahay idinkana idinma ficna inaad waxaa bariis ka raadisaan diiniyana uma fiicna sharaftiinana uma fiicna waxaas waxbaha ka raadinina dharka hoose ee jiifka gabdhaha loo daayo ma xishoonaysaana ilaahay ka cabsada ragga hawla tegina dharka jiifka gabdhaha loo diyaariyey oo loo carbiyey weligay ma aanan jeclayn dharkaa inaan sameeyo laakiin waxaa igu kalifay gabdhayahow idinka ayaa igu kalifay arday ka baxday harqaanka toban arday ahayd arday ka baxday khuduudaas khadaas carabiga la baray noocyadeeda waa afar arday ahayd ardaxaas suubka ka baxdo saddex arday ahayd ayaguna xaqiiqatan way kasoo dhalaaleen wixii la baray way ka muuqataa korkooda kuwii hore baxay iyo kuwii jooga intaba insha allah waxaan rajaynaynaa haddana haddii ilaahi subxaana watacaala ogolaado inaan qaadano intaasi inka badan oo kaleetood kuunyanbarow ayaa waxaa ka dhaca xaflado lagu dhiirigelinayo ardayda ka qalinjibisay goobaha waxbarasho ee ku yaala deegaanka waaliga walayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee gobolka faahfaahin ku aadan maxamed ciise ayaa soo jeedinaya sheekh cabdulaahi abuuqaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee gobolka waaliga ayaa ka hadlay dhinacyo badan ee ku saabsan gobolka isagoo ka warramay horumarada ka jira wilaayada dhanka waxbarashada caafimaadka iyo weliba dardargelinta howlgallada ay wadaan mujaahidiinta walaayada waxay ku sugan tahay nicam fara badan ee maaragtay deganaan ayaa jirta oo amniga xaggiisa ah ummaddu waa ay degan tahay bixamdillaahi wa cawnihi waa nolosha ugu weyn waa amni oo istiqraar waaye istiqraar ay haystaan qabaa'ilkana waa xusnul jiwaar iyo nabad iyo walaalnimo ayay ku wada nool yihiin runtii calaaqada walaayada iyo maaragtay qabaa'ilka udhexaysan waa calaaqo aad iyo aad u wanaagsan antaasi dhan waxa waaye waa laysku kaalmaystaa tacaawun ayaa ku dhexeeya oo aad iyo aad u adag sidaasoo kale horumarka walaayada waxa waaye oo xagga khadamaadka ah horumar badan ayaa jiro saad ogtihiin walaayada waa deegaamada iyo degmooyinka dhammaan waa xagga maaragtay biyaha waa mutawafir dhanka kale wuxuu tilmaamay inay jiraan horumaro dhanka dagaalka ah oo ay sameeyeen ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ee galgaduud runtii mujaahidiinta runtii hadafka ay u taagan yihiin oo diinta in la ilaaliyo runtii ummadda dacwada la gaarsiiyo ay u taagan yihiinba bishaan iyo maaragtay maalmihii ugu dambeeyeyba aad iyo aadba maaragtay taqadum iyo horumar u jiray dhaqdhaqaaqii maaragtay aad iyo aad u wanaagsan dhanka markaan ka hormaro maaragtay guraceel ilaa meel maaragtay u jirto labaatan kilomitr taqriiban oo dabarre la yidhaahdo meelahaas maaragtay mujaahidiinta ay tagaan ay ka howlgalaan muxaadaraad bay ka jeediyaan hadafka guud maaragtay mujaahidiinta ay u sheegaan aagaas maaragtay gurceel sidaasa maaragtay mujaahidiin ugu dhow yihiin wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ku tallaabsanaysa horumaro kala duwan iyadoo militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku sii fidanayaan deegaano ka tirsan gobolka labaatan haweene oo ducaad ah ayaa dowro diini ah loogu soo xiray degmada saakow ee walaayada jubbooyinka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed amiin waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla ayaa ka qayb galay munaasabad xiritaan u ahayd dowro muddo bil ah u socotay haweenka ducaadda ah ee degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka haweenkan oo ay tiradoodu gaaraysay labaatan ayaa macalimiin ka ahaa maraakista degmada waxaana ay qaateen duruus badan oo muhiim ah malaaq biyey malaaq axmed oo ah malaaqa beesha macalin weyne oo ka qayb galay munaasabadda ayaa hadal dhiirigelin ah u jeediyey gabdhaha ducaadda ah hadday hooyadii fiicnaato waxay soo saaraysaa ilmo fiican oo tarbiyad wanaagsan akhlaaq leh marka waxaan idin leeyahay ilaahay ha looga cabsado mas-uuliyadda laydin dhiibay ee cidda aad haysaan ee carruurta aad haysaan waa mas-uuliyad ilmihiina inaad wax bartaan ehelkiina wax bartaan ee deriskana aad gaarsiisaan maxaa yeelay intaanoo gabdhaha oo ducaada maanta ilaah ku mahadsan sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla oo soo xiray dowladda ayaa la dardaarmay haweenka ducaadda ah waxaan markaa idinkula dardaarmayaa maadaama aad tihiin gabdhihii daaciyaadka muddadana halkan dowladda ku qaadanayay inaad awalan cilmiga aad barateen aad ku camalfashaan dadka ugu horreeya oo qiyaamada la cadaabayo waxaa ka mid ah qof cilmigii ilaahay uu baray aan ku camalfalin qiyaamada dadka la cadaabaya ayuu ku jiraa waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa alla kacabsiga iyo waxa weeyaan dhowrsanaanta aad ku dadaashaan waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa cilmiga barashadiisa inaadan ka daalin idinkoo daaciyaad ah haddana cilmiga barashadiisii aad ku dadaashaan waaliga ayaa dhiirigelin u sameeyey haweenka ducaadda ah ee dowladda loo qabtay waana kan isaga oo ka hadlaya gabdhaha dowladda u dhammaatay ee intaas waxa weeyaan bishaa dowladda qaadanayay xijaabkooda lacagtay ku gadan lahaayeen kitaab qur'aana iyo xijaab dhammaystiran lacag soddon soddon doolarah ayaan insha allahu tacaala idin siinaynaa soddon soddonkaas doolar oo taxfiiskana waa idin dhaafayaa gunaanadkii munaasabadda ayaa waxaa inoo suuro gashay inaan wax ka weydiinno haweenka duruustii ay qaateen muddadii ay u socotay dowladda waxaan ku qaadanay duruus badan oo duruusta sharciga ka mid ah oo intay ahaayeen dhammaantoodana anfacay wax badanayna ahaayeenoo ilaa labaatan ku dhow mowduuc ayaan qaadannay mowduucdaan qaadannay wax labaatanadii ku dhow ay ahaayeen waxaa ka mid ahaa qofka muslimkaa wakhtigiisa inuu idaareeyo wakhtiga ilaashado waxaa ka mid ahay masaa'il alkufri waaliimaan alasmaa' waalaxkaam oo caqiidada qofka muslimkaa lagu saxanyay waxaa ka mid ahay alfutuur waxaa ka mid ahay albaxth alcilmi oo qofka muslimkaa laga rogo gabadha qofka mustawaha xoogaa saran leh inuu wax ka ogaado waxaa ka mid ahay gabadha muslimadda dharka ee leedahay sharciyan qade sifatu libaasi sharci lilmuslima horumar dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa jubbooyinka gaar ahaan dhanka haweenka haddii ay hooyadu hagaagtana ummadda inteeda kale waa ay hagaagaysaa maadaama ay tahay barbaaryaha jiilka cusub ee soo koraya haweenay soomaali ah oo ku nool waddamada reer galbeedka oo laga qaatay carruurteeda ayaa loo soo bandhigay inay gaalowdo si loogu soo celiyo ubadkeeda maxamed daahir ayaa ka warramaya hooyooyinka aanan la seexan lana harsan carruurta ka maqan ma ahan oo keliya xabse axmed oo saddex carruur ah oo ay dhashay ay ka haysato dowladda astuuriya sheekada xabse axmed waa mid ka duwan kuwo badan oo laga waramay lana xidhiira ubad soomaaliyeed oo u gacan galay dowladaha reer galbeedka xabse waxa ay xustay in shuruud ay diiday lagu xidhay si loogu soo celiyo owlaaddeeda sida hadalkeeda laga dareemi karay dad ka ridoobay diinta islaamka ayaa loo soo maray kuwaas oo u sheegay in ubadkeeda ay ku heli karto oo keliya inay ka baxdo diinta islamarkaana kiniisaduhu ay ka caawin doonaan si deg deg ah inay ku hesho saddexda wiil ee ka maqan waxaa la igu yiri shahaadada kirishtaanka ayaa lagu siinayaa dad baa ay dhaheen fiyaano dhexdeeda ma degana gobolkan fiyaano ku dheganoo airboodka dariskiisa la eh alayga yiri khamaarkan tuur annagaa maxay ahayd wax walba kuu baalkeenan kiniisadda cunugaaga kuu soo celinayso wax walbaa laguu sameynayaa norway haddii maanta shan baan haystaa shanta aan dhalay aan waayayo labada soomaaliya jiro iyo saddexda ay haystaan aan waayayo oo naftayda waayayo oo waalidkay waayayo oo walaalahaygu waayayo naftayda waxaan ka jeclahay nabigayga calayhi salaatu wasalaam wallaahay oo bilaahay oo tallaahay baan awlaad maanta ii nool shilimaad ku bedelanayn wallaahi oo bilaahay oo tallaahi baana diintayda iyo akhlaaqdeeda iyo dhaqankayga aanan owlaad ilaahay isiiyey iga qaadi karo uu awoodo hal maalin inuu iga qaado oo aniga xataa tayda qaato uu awoodo wallaahi baan u bedeleen wallaahi baana diintayda macaan ka tegeen qasamuu bilaahi baana ka tegeen hataa ku farxi laheyd iyo hataa ka nixi laheydbo dadkii lambarkayga soo bixiyey dadkii maxay ahaydoo dadkaas igu xiray bas yaqaanaan xafse waxa ay ku barbaartay oo ay wax ku baratay soomaaliya waxaana ay ku celcelisay in dhaqanka iyo diinta ay ku barbaariyeen waalidkeeda aysan meelna kaga weecan doonin iyadoo muslimiinta soomaaliyeed ka codsatay in loogu heeliyo duco si allah uu ugu soo celiyo ubadkeeda walaalayaalow hadalkayga ha dhayirsanina hilibkayga haada siiya haad calaashaan bahalka hilibkayga siiya ama maanta duco iigu heeliyo wax kale idinkama rabo qosolkuba waxaa layidhi soomaaliya hiilka wuu galaa bilo-aadanka marka la fiiriyana cid ina ka dhiig badan iyo cid ina ka bahalki badan tooni ma jirto maanta qof kasta waxaan ka doonayaa in la ii soo duceeyo muraad baan leeyahay muraadka aan leeyahay waa owlaadeyda dhinacood ilaahay inuu ii sahlo walaalayaal faatixada igu mara walaalayaal culays baa isaaran saddexdeed wiilaa maqan ilaahay ii soo celiyo waa dareemi kartaan waa dareemi kartaan waa dareemi kartaan qofna maanta uma sheegaayo hooyo ilmaheeda maqan yahay ayadoo dhibaataysan dhibkayga waxa la igu daray dhib waalidiin badan ayaa laga haystaa ubadkooda kuwaas oo aysan ka warhaynin xaaladda dhabta ah oo ay ku sugan yihiin carruurta ubadka ayaa lagu dhex daraa carruurta ay dhaleen waalidiinta aanan haysan diinta islaamka waxaana hadafka laga leeyahay ay tahay inay koraan iyagoo diin iyo ku dhaqan ah carruurta kale taranka reer galbeedka oo aada u yaraaday ayaa qayb ka ah sababta loo qaato ubadka sida ay sheegeen dad kala duwan oo ka hadlay carruurta qasabka looga qaato hooyooyinka soomaaliyeed ee u nolol raadsaday dalalka shisheeye warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda maraykanka ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku amartay inuu taageero shaqooyinka uu wado ra-iisul wasaarihiisa haweeneydii arrimaha afrika u qaabilsan dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay qadka taleefanka kula hadashay farmaajo ayna u sheegtay inay taageersan tahay dadaalada maxamed xuseen roobleh ee doorashooyinka ayna kasoo horjeedo in shaqada laga eriyo ra-iisul wasaaraha maanta waxaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kala hadlay sida ba-an ee loogu baahan yahay inay istaagaan hadallada iyo falalka xaaladda uga sii daraya waxaan carabka ku adkeeyey in ay ciidamadu dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha taagan waxaan madaxweyne farmaajo ku booriyey in uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh uu ku taageero qabsoomidda shirka wadatashiga qaran iyo in si deg deg ah loo soo afjaro doorashooyinka oo wakhtigeedu dheeraday ayay tiri mary katharin kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee afrika warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa